بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salaanta kadib walaalayaal mawduuca ama ciwaanka muxaadaradu waa sida loo sheegay fiqhu tacaamuli maca alcaduwi alkhaarijiy aw kayfiyatu tacaamuli maca alcaduwi alkhaarijiy cadowga dibadda iyo sida loola tacaamulay see loola dhaqmayaa cadow dibadeedi haddii uu dhulkaa kuugu yimaado maxaa kaala gudboon weeye kelmaddeennan ama muxaadaradeenna tani insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa in aynaan isla diidanayn inteenna badani saan filayo in dhulkeennii soomaaliya la odhan jiray intii baaqiga inooga ahayd intii laynaga qaaday mooye ee intii soo hadhay qaar cadowga hadda uba taliyo iyo qaar hardan iyo dagaal ka jiro inuu qaybsan yahay waxaan filayaa inaan taasi dood iyo muran aanu ka taagnayn sidee marka loola tacaamulay see ula dhaqmayna diinteennu ma ka hadashay mise caqligeenna iyo ra'yigeennaa loo daayey oo qof kasta markaa isaga sidii la quman buu iska yeeli karaa ta aynu maanta ka hadli doonno haddii alla ka dhiga insha allahu tacala mawduucu mawduucaas weye wuxuu ka koobnaan doonaa haddii alla ka dhigo laba qaybood qayb waa muqadimo ama waa hordhac qaybina waa lubbigii ama nuxurkii mawduuca hordhaca haddii alla ka dhigo waxaynu kaga hadli doonaa saddex qodobo koobkooban insha allah qodob wuxuu yahay horta inaan isxasuusinno sunnatu tadaafuc in dagaalanka iyo herdanka uu yahay wax dhici karaya oo wax lala yaabo aanu ahayn in ummad lala dagaalamo ama dad meel degan dagaal lagu qaado xaq iyo baadil gar iyo gardarro wuxuu doona ha noqdee inuu yahay wax dhici karaya horta inaan taa marka hore xoogay ka tilmaanno marka labaad dagaalka innaga iyo hadda nimankan etoobiyaanka inaga dhexeeya ama soomaalida iyo xabashida ka dhexeeya inaanu ahayn dagaal cusub shay hadda cusuboo hadda bilaabmay inaanu ahayn wax soo jireena uu yahayna inaan wax yar iyadana ka tilmaamo kadib waxaan ku xejin doonaa caalamul islaami waxa ka socda inaynaan inaguna ka duwanayn caalamul islaam meelo badan baa dhibaato iyo dagaalla ka jiraan dadkii muslimiintaa guryahoodii loogu yimi oo gaalo ugu timid inaan markaa iyadana wax yar isku baraarujinno insha allah walaalayaal sidaad wada garanaysaan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku ku tilmaamay in adduunkan xaqa iyo baadilku isdagaalamayaan dadka xaqa wata iyo dadka baadilka wataana inay ishardinayaan sabab kastaa la isugu yimaado cid kastaba dagaalka ha wadee taa ilaahay baa subxaana wa tacala qur-aanka ku sheegay walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alardu haddii aanu jiri lahayn dadku inay dagaalamaan adduunkuba waa fasahaadi lahaa baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala tadaafucu waa in la isjaalanji garay waa in wax lagu tartamo wuxuuna in lagu tartamo tadaafucu dagaalku keliya maha meelo badan buu geli karaa dhaqaalaha lagu tartamayaa aqoontaa lagu tartamayaa yacni waxa weeye maaragtay okaas maanta gaalada xataa innagu aan la nool nahay reer galbeedka ahi waxay ku jiraan tartan adduunka inta kale ay kula jiraan inaan cidi kaga horraynin teknolojiyadda iyo horumarka marka labaadna iyaga dhexdoodaa tartanku ka sii jira dadka muslimiinta ah marka qayb bay ka yihiin iyaguna yacni waxa weeye tadaafucaas iyo isriixriixaas yacni waxa weye qolo kasta ay waxeeda rabto inay riixdo oo qolada kala geliso saas darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta waxaa lagu waajibiyey jihaad la yidhaha jihaadu talab haddii khaliif islaam jiro inuu sanadkiiba mar ugu yaraan dagaal qaado sanadkii shay waajibo wey sanadka inuu hal mar ugu yaraan dagaal qaado oo markaasi uu diinta iyo mabaadi'da wanaagsan islaamku leeyahy markaa loo fidiyo ha la yaabin dadka qaarkood baa maanta hadday jihaad maqlaan weliba dadka falsafaadka reer galbeedku ay saameeyeen waxay u qaadanayaan marka la yidhahdo muslimiintu jihaad baa ilaahay ku waajibiyey inay tahay mas'alo khatarah bimacnaa maaragtay akhlaaqiyan iyo insaaniyan iyo bani aadminimada iyo ka hor iman karaysa adigu haddaadan ka weerartamaya ahayn shaki waxaanu ku jirin mid weerartamaya inuu kuu imanayo saas saas darteed muslimiintu markay ka tageen inay iyagu mubaadarada yeeshaan ayaa kadib guryahoodii loogeyim waa sidaa mar alaaliya markay muslimiintu iska daayaan inay iyagu gaalada la maaragtay tadaafuca uga horeeyaan guryahooda loogu yimaadaa kaas waa qodob kusii tiigaali maayo insha allah qodobka labaad ee muqadimada ka mid wuxuu yahay dagaalkan geeska africa ka socdaa ee gaalada iyo muslimiinta ka dhexeeya inuu yahay dagaal soo jireenah muddo fara badan jiray quruun fara badan socday culimmaduna ay ku tilmaameen inuu ka mid yahay xuruubu saliibiyadii caalamulislaami soo martay wadaadka masriga ah ee la yidhahdo doctor rajab moxamed cabdulxaliim iskale risaaladan uu kaga warramayo guud ahaan qarnul afriqi ama geeska africa maxaa dagaalku uga jira sababta loo dagaalamaya maxay ta maxaa xabashida iyo soomaalida iyo oromada iyo ummadda maaragtay gaalada islaamka isugu jirteen meel wada degan muuqaal ahaanna isu eg hadday doonaan qaarkood isku af iyo dhaqan dhow yihiin maxaa dagaalku uga dhexeeya maxay isu maxay isu dagaalamayan maxay u dagaalamayaan oo isu herdinayaan arrinkaa markuu ka warramayey waa soo khulaaseeyey ninkaa masriga ahay warka waa soo duuduubay waa inta aan hadda dagaaladan cusub ee hadda soomaaliya ka jira aanayba yani waxa weeye maaragtay jirin ayaa kitaabka ninkan mualifkaah uu qoray wuxuu leeyahy ina asiraaca aladi indalaca bayna shacbi zaylac almuslim wa shacbi alxabashati du laglabiyati almasiixiyati fi dalika alwaqti ma huwa ila siraacun ittakhada shaklan saliibiyan saafiran mundu bidaayatihi wa xataa nihaayatihi wa tilka xaqiiqatun laa yumkinu an yumaari fiiha ila kulu dii qaradin walaa yanfacu fi ikhfaa'iha wacalى dalika yumkinuna alqowlu biana alxuruuba asaliibiyata lam yakun midaanuha alwaxiidu huwa ashaamu kama yadunu اlbacd bal kana laha fi lwaaqici mayaadiinu halaata wuxuu leeyahay dagaalka ka jira geeska africa ee muslimiinta iyo gaalada ka dhexeeya waa dagaal ka mida dagaalada kiristanka iyo muslimiinta uun ka dhexeeya wax kale maha wuxuu yidhi dadka qaarkood marka xuruubta kiristanka laga warramaya ama xuruub saliibiya waxay u qaataan hal meel inuu ka dhacay laakiin wuxuu ka dhacay buu yidhi saddex meelood laba meelood waa lagu kala adkaaday meelna weli waa las waa la sirdeeya meel waa lagu laba meelood waa lagu kala adkaaday oo ondolos muslimiinta lagaga adkaado oo laga soo saaray meesha la yidhaahdo shaamna gaaladu markay qabsadeen waa tii laga saaray iyagana oo halkaana gaalada lagaga adkaaday halkii horena muslimiinta meelna weli waa la sardiyayaa buu yidhi wuxuu yidhi walmiidaanu athalith kana fi mantiqati alqarni alafriqi bayna azayaalicati almuslimiin wa bayna alaxbaashi alnasaara wastamara xawaali ahalaaثata quruuna waintaha biidcaafi kila aljaanibayn alislaami walmasiixi isagu markaa wuxuu ka warramayaa dagaalkii axmed gore iyo wax la mida wuxuu yidhi marka qeybta saddexaad ama meesha saddexaad ee dagaalada kiristanka iyo muslimiintu uu ka socdaa waxa weeye meesha la yihahdo geeska africa oo markaa dadka islaynaya ay yihiin muslimiinta zaylac iyo xabashida kiristanka ah saddex qarni buu socday buu yidhi kadibna dagaalkaas markii dambe wuxuu ku aayooday ama ku intihooday in labaduba ay tamar dareeyeen dagaalkaas marka marba mar ka dambaysa marba waa soo noqdaa waa soo laabtaa dabiicada caynkaasa buu leeyahy ninkaas sheekha masriga ah wuxuu tilmaamayaa oo inagu baraarujinayaa dagaalka ka jira geeska africa inaanu dagaal siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid dhul la kala boobayo toonna aanu ahayn aasaaskiisu inuu yahay dagaal diimeed kadib markaasaa waxaa soo geli kara meesha masaalix iyo dano kalena soo geli karaan masaalix iyo dano kalena dhaqaale iyo dhul la kala qaadaya iyo markaas iyana iman karaan laakiin waxa u aasaaskay waa diin buy ayb arrintaa lafteeda waxaa saa ugu qancay sheekh kale oo masriya oo sheekh maxamuud shaakir la yidhaahdo oo mu'arikha taariikhyahana kitaab weyn oo mujalladaad dhowr iyo tobana leh oo taarikhda muslimiinta uu kaga warramayo geeska africa markuu ka warramayey wuxuu sheikhu yidhi dagaalada ka jira iyo dhibaatooyinka in badan ka jiri jiray markuu ka warramay wuxuu ku soo gebagabeeyey alqadiyatu abcadu min dalika bikaiir inaha xarbun saliibiyatun sariixa waa nin kaleo sheekhoo muslima oo aanay ku jirin waxa qofka soomaaliga ah ku jira oo laga yaaba qof soomaaliya maanta hadaad tirado war waxaan jiraa waa maxay waxa laga yaabaa inuu meelo kale kula aado arrintaana inaga keligeen maaragtay kuma ihin qofka soomaaliga ee muslimka haddaad weydiiso ciraaq maxaa ka jira wuxuu ku odhanayaa gaalaad soo duushay oo muslimiin bay kusoo duushay oo meesha gaal iyo islaam baa sardinay laakiin ciraaqiga haddaad weydiiso kurdiga waxaa laga yaabaa inuu qaarkood ku yidhahdaan maya meeshan gaal iyo islaam toonna islayn maayaane nin saddaam xuseen la yidhahdo daalim ahaa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala gaalada nooga soo diray oo meesha laga saaray shiiciga haddaad weydiiso waxaa laga yaabaa isna sidaas si la eg inuu yidhaah afghanistan la mid kuwii waqooyiga deganaa ee taxaaluf shimaalka la odhan jiray haddaad tidhaahdo war afghanistan waxaan ka jiraa waa maxay in badanoo ka mid a waxaa laga yaabaa inay ku yidhaahdaan oo kugu jawaabaan waxa weye niman taalibaan la yidhahdo inkaaran oo ummaddii baabiiyey ayaa waxa weeye maaragtay meeshan laga saaray oo ilaahay gaalo usoo diray laakiin qofka soomaaliga muslimka ama qofka ka baxsan haddaad weydiiso daha kama saarna meesha in gaalo iyo islaam isrdinayaan innaguna sidii un baan cidda inaga baxsan ee muslimiinta ahi sawirka ay haysataa waxa weeye meesha in gaal iyo islaam isdilayo waayo qofka muslimka ay wuxuu yaqaanaa nimankan etoobiya hadda u talyaana inay gaalo yihiin kristana meesha hadda la isku laynayana dad soomaali la yidhahdo muslimiin oo waliba boqol kiiba boqol waa muslim la yidhahdo ay deegaan u tahay saas darteed waxay meesha isku hardinayeen markaba wuxuu suuraysanaya suurada tabiiciga ah oo ah meesha gaal iyo islaam ba islayna ayib saas darteed bu markaa sheekha masrigaasna wuxuu yidhi alqadiyatu abcadu min dalika bikaiirinha xarbun salabiyatun sariixa arrintu kuma eka ee culimmada u suuraynaysa in dagaalka ka jira geeska africa uu muddana jiray taariikh dheerna leeyahay dagaal gaalo iyo islaam ay isku hardinayaanna uu yahay waxaa ka mid ah culimmada arrintaa maaragtay wax ka qoray sheekha soomaaliga la sheekh yuusuf sayid cali ruux waa nin sheekhoo maaragtay nool xafidahullah kitaabkiisa la nidaal somaali algharbi isna wuxuu leeyahy ina ataariikha fii sharqi ifriqiya yashhadu bicadaa'in diiniyin mutawaaras talaqaahu alawalu can alaakhar bayna alsoomaaliyiina almuslimiina walaxbaashi alnasraaniyiin ibtida'an min dukhuuli alislaami fi hadihi almintaqa muruuran bialimaaraati alislaamiyati wa jihaadi alimaami axmed guray wa daraawiish sayid maxamed cabdullah xasan waalixtilaal alethiyoobi waalorubiya almutaqaasimayni fima baynahum araadi somaal waintihaa'in bixarbi ogadeen alif tiscamiya sabca wa sabciin walam takun hada alxarbu nihaaya bal ila hadihi alayaami alati yamuru biha aljihaadu fi somaali algarbi fi awji واstamara hada الsiraacu cabara الtaarikhi الطawiil calى anahu siraacu bayna alxaqi wاlbaطili wa bayna almasjidi wاlkaniisa sheekhaas isna wuxuu maray halkii culimmadii ku horreysay ay mareen markaasu wuxuu leey taarikhdu waxay ka markhaati kacaysaa geeska africa colaad raagtay oo wiil iyo aabbihii kala dhexleen inay ka jirto colaaddaasi waxay udhexaysaa soomaalida muslimka ah iyo xabashida gaalada ama xabashida kristanka ah wakhtigii axmed guray wakhtigii sayid maxamed cabdulla xasan wakhtigii dagaalkii soomaali galbeed ama soomaali ugaden yacni waxa weeye maaragtay taariikhdaasuu xoogay ka warramay kadibna wuxuu yidhi wastamara hada asiraac dagaalkaasi dagaal aan marna istaagin buu noqday cabara taariikhi tawiil yacni waxa weeye maaragtay intii taariikhdu jirtay ee islaamnimada iyo gaalnimadu meeshan ay ku kulansanaayeen dagaalkaasi waa socday aasaaskiisuna waa maxay calaa annahu siraacun bayna alxaqi waalbaatil waalmasjidi waalkaniis waa dagaal xaqa iyo baadilka udhexeeya iyo tartan kiniisadda iyo masaajidka ka dhexeeya wey wax kale maaha saa darteed ayaa dagaalka marka laga taarikhaynayo muslimiinta iyo gaaladaa dagaalamaya waxa marar badan ay ka muuqataa dagaalkaasi inuu dagaal diineed yahay amaakinta cibaadada sidaa loola dhaqmayo muslimiintu wakhtigii axmed guray kiniisado badan bay dumiyeen sida ay xabashidu masaajido badan u dumiyeen qaarkoodna kiniisadaba uga dhigteen ilaa haddana ay kiniisada u yihiin sida jaamicii weyne ay harar ee cilmiga loo raadsan jiray haddana dee waaba tii ayaamihii dhaweeta ay muqdisho masaajidda intay galeen sida masjidulhidaaya oo kale ay dadka ku gowraceen arrinkaas markaa wuxuu tilmaamaya yacni waxa weeye xarbi siyaasi ah iyo hardan siyaasadeed iyo dhulkale riix arrintu markaa inay ka weyntay inaguma koobna dagaalka nimankan xabashida la yidhahda gaalada ahi ay diin ahaan u rumaysan yihiin oo dabadeedna ay muslimiinta kula dagaalamayaan soomaalida keliya kuma eka ama dadka iyaga usoo muuqaalka eg ee geeska africa kula nool bal iska badaaye muslimiinta oo dhan bay dagaalkaa kula jiraan xuruubtii saliibiyada ee gaaladu ay u dagaalamaysay inay baytulmaqdes qabsadaan aad bay nimankaas uga qayb qaateen marar fara badanna waxay xaawileen inay ka qayb qaataan marka ay gaaladu guulaystaanna marar fara badan waxay u diri jireen yacni maaragtay warqado ay ugu mahadnaqayaan kiristanka dagaalamaya ee muslimiinta la dagaalamaya warqadaha macruufka ah ee caadka caanka u ah ee culimmadu ay soo raraan waxaa ka mid a boqorad xabashiyeed oo heliina la odhan jiray warqaday u dirtay boqorkii wakhtigaas bortuqaal ka telin jiray iyadoo aada iyo aada u maaragtay cabiraysa sida ay ugu faraxsan tahay kiristanka la dagaalamaya muslimiinta boqorkan ay warqadda u diraysa ee bortugiiska ahi yacni waa nimankii markaa xuruubu saliibiyada ku jiray ee masar wakhtigaa weliba ku hayey yacni maaragtay duulaanka khaaska a masar ku hayey waxay qoftaa dumarka ay leedahay bismi illaahi wasalaamu calaa yani boqorkii bay salaamaysaa sayid albaxri waqaahir almuslimiina alqusaati alkafara taxiyaati ilaykum wadacwaati lakum yani waxay leedahay yani waxaan salaamayaa boqorkii badda iyo kii muslimiinta madaxa adag yani maaragtay madaxa ka jebiyey aad baan kuu salaamaya waana kuu ducaynay kadib waxay tiri waxaana soo gaadhay in boqorka masar uu diyaarinayo jayshan dakhman liyadriba quwaatakum ciidan aada u xoog badan si uu markaa awoodda aad leedihiin markaa u dhimo wa naxnu cala isticdaadin limuqaawamati hajamaati alkafara annaga haddaanu xabashinnahayna waxaanu u diyaarnahay in aanu yacni maaragtay ka qayb qaadanno gaalada ku hortegeeda gaalada ay sheegaysaa muslimiinta wey biirsaali akbari cadadin min junuudina fi lbaxri alaxmar wa ilaa makkata aw jasiirati baabi lmandab ciidanka ugu badan baana waxaan usoo diraynaa badda cas amaba maka ama jasiiradda baabalmandab la yidhaahdo ayaanu usoo diraynaa maxay tahy ujeeddadu wadalika linaqdiya qadaa'an taaman calaa jurtuumati alkufri si aynu uga wada takhallusno aasaaska gaalnimada waxay ujeedaa muslimiinta walacalahu qad aana alwaqtu litaxqiiqi nubu'ati alqaa'ilati biduhuuri malikin nasraaniyin yastatiicu fii waqtin qasiirin an yudamira alumama alislaamiyata almubarbira waxay tiri waxaaba laga yaabaa wakhtigii diinteennu ay ka sheekayn jirta haddaan kiristanka nahay inuu soo dhow yahay oo markaa boqorkii gaalka ahaa boqorkii kiristanka ahaa ee masiixiga ahaa ee muslimiinta baabiin lahaa wakhtiguu soo bixi lahaa ayaaba laga yaabaa inuu soo dhow yahay bay tihi saa darteed inaanu arrinkaa ka qayb qaadanaan rabnaa kun iyo boqol iyo shan iyo lixdankii taarikhda miilaadiga markay ahayd oo shan boqol iyo koob iyo lixdanka hijriga ahaa ku beegan waa wakhtigii nimankii la odhan jiray baysantiyada dowladdii baysantiyadu waa dowladdii tir ka dhexaysay griigii gaalada ahaa iyo turkigii gaalada ahaa markaas laakiin markii dambe muslimiintu ay markay ku duuleen oo dagaallo fara badan lagu qaaday atraagtu ay muslimeen griigga in badanna ay gaalnimadooda ku baaqi noqdeen dowladdaas dowlal baysantiya la yidhaha oo caasimadeedu marka ay ahaan jirtay qustantiniya magaalada la odhan jiray haddana istanbul loo yaqaan dowladdaas muslimiintu aad bay ula dagaalameen aakhirkiina way ka takhalluseen wakhtigii dagaaladeedu ugu darnaayeen oo ku beegan shan boqol iyo koob iyo lixdankii hijriyada nimanka la yidhahdo xabashidu warqad bay u soo direen labiyo toban nin oo baadariyaal ihi ay markaa wadaan warqaddaas marka waxay ku socotaa boqorkii baysantiyada oo marka ay leeyihiin waxaanu rabnaa inaanu idinkala qayb qaadanno yacni waxa weye maaragtay difaaca qustantiniya inaanu idinkala qayb qaadanno oo muslimiinta idinku soo duulaysa markaan idinka dhicinno sidaasi la mid ah ayaa kun iyo laba boqol iyo koob iyo sagaashankii taariikhda hijriga miilaadiga markay ahayd ay ku boogan lix boqol iyo shan iyo tobankii taariikhda hijriga ah sidaasi la mid ah ayaa markii uu damcay boqorkii faransiisku inuu ku soo duulo masar ayaa waxay usoo bandhigeen nimanka kan xabashidu inay iyaguna markaa ku duulaan kacbada iyo maka ku duulaan maadaama ay bad ahaan ku dhow yihiin halkaas oo baxrul axmar intay ka soo gudbaan ay markaa maka kusoo duulaan si ay muslimiinta awooddooda markaa u kala tafaraaruqdo ay garan waayaan ma masar baa difaacdaan mise tolow waxaad difaacdaan maaragtay kacbadii iyo dhulkii dahirnaa baad difaacdaan taarikhdaas waa taarikh dheer kutub badanna laga qoray muxaadaraad fara badanna laga duubay dagaalkaa dheeraaday ee dheer ee gaalada islaamka dhexeeya ee dadka muslimiinta ee geeska afrika ku noolna ay islaamka iyo muslimiinta la tacaadufsan yihiin nimankaa gaalada ee geeska afrika ku noolna ay gaalada iyo kiristanka iyona la tacaadufsan yihiin taas waa mas'ale badiihi ah oo muuqatoo jirta saa darteed ayaa muslimiintu u soo hiilin jireen dadka soomaalida boqortooyadii yacni waxa weye khilaafadii cuhmaaniyadu marar badan bay muslimiinta usoo dirtay wakhtiyadii dagaalladaasi ay socdeen hadday khilaafadu jirtay ay gurmud usoo diri jirtay sida etoobiyaanku laftoodu xabashida gaalada ahi ay iyaguna gaalada walaalahooda uga heli jireen gurmad iyo yani usoo gurmasho uga heli jireen waxaan filayaa intaas inay inagaga filan tahay inaan wax yar tibaaxo dagaalkaasi dagaal uguba cusubba inaanu ahayn warigii jiray inuu yahay waxaana daliil u ah dadka geeska afrika ku noolee muslimiinta ah caasimado fara badan baa soo maray caasimadahaasi in yani qiimaha agtooda ay kala haayaan dadka muslimiinta qiimo aada u weyn buu ahaa ilaaba caasimadaas magaceeda dadka muslimiinta aba loogu magacdari jiray waxaa ka mid ahaa caasimadii muslimiinta soo maray cadal markaasaa muslimiinta waxaa la odhan jiray geeska afrika ku nool o dhan cadaliyiin saa darteed baa culimo waaweyn oo mu'alafaad waaweyn leh ayaad arkaysaa markaad kutubu taraajum baarayso sheekh fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan alcadali macnaheed waxa weeye waa ninkii mandiqadaa ka soo jeeday caasimadaasi xabashaday ku maqan tahay gaalada maanta xitaa xaggay ku taallaa dood baaba ka taagan gobolkan awdal la yidhaahda ee waqooyiga soomaaliya ku yaalla ayay magaalo ka mid a ahayd tolow mandiqadaasi miyay ku taallay mise may harar iyo agagaarkeeday ahayd dood badan baa ka taagan juqraafiyaan xaggee bay ku taalla laakiin caasimad muslimiintu lahaayeen oo nimankaa ku maqan wey waxaa ka mid ah caasimadaha nimankaa ku maqan saylac muslimiintana geeska africana mar baaba loo aqoon jiray zayaalica zayaalica saa darteed baad arkaysaa culamo fara badan oo fuqaha iyo muxadisiin iyo mu'arikhiinba leh oo la yidhahdo fulaan ibnu fulaan azaylaci hebel ina hebel baa kitaabkan qoray ee zayliciga ahaa caasimadaasi iyana nimankaasi ku maqantay ee gaaladii u hiilinaysa bortugiiska ahaa waxaa ka mid ah caasimadaha ku maqan harar oo tii ugu dambaysay ahayda maantana waxaan filayaa malaha dee muqdisho waxaan u malaynaya iyana malaha caasimadaha insha allahu tacaala kuwii hore laba mid noqon doontee yacni iyagu ay xaawilayaan weeye taariikhda ummaduhu waa daraaseeyaan dadkan muslimiinta geeska afrika ku nool intaasoo caasimado baan ka tirtirnae oo ay mid kale usii guureene tanna iyana waa suurtagalda inaynu ka tirtiri karno oo ay mid kale usii guuri karaan arrinkaasi markaa wuxuu daliil u yahay walaalayaal dagaalkani dagaal uguba cusubba inaanu haynayn wax iska jiray fahamka saa loo fahmaa marka wuxuu inaga saaciidaya naga kaalmaynaya xukunkiisu muxuu yahay marka marka suuradiisa la fahmo yaa markaa xukunkiisana la garan karaa oo qaacidada fiqiga waa tale xukmu shayi farcun can tasawurihi shayga inta aan la xukumin marka hore waa inaad suuraysataa haddii masalo lagu weydiiyo waa inaad marka hore fahamtaa masalo talo maxay tahy masalo mucaamalaadka ka warramaysaa lagu weydiiyey waa inaad markaa garanaysaa talow ma baabul bayc bay gelaysaa ma ijaara ma rahanbaa ma maaragtay qardi iyo dayn baa maxay tahay talow intaadan ka fatwoonin waan horta ta'siilisa oo tiraahdaa xaggey ka soo jeedaa mas'alada tani inta haddaan kaga gudbo geeska africa waxaa ka jiraa wax cusub inaanu ahayn waxaan ku xejinayaa inaynaan caalamulislaami ka duwanayn caalamulislaami dagaal culus baa lagu hayaa oo dhaqaalo leh oo la dagaalan leh oo siyaasad leh oo iclaam iyo miidiya leh wax kasta leh waxba loolama hadhin nimankan gaalada ay muslimiinta waxba olamay hadhin laakiin waxay ka rabaan iyagoo sidaasa muslimiintu xitaa inaanay odhan dagaal baana lagu haya maanta kelmadda jihaadka la yidhaahdo waa kelimaadka khatarta ah ee dadku xitaa markay telefoonada iyo ku hadlayaan iska ilaaliyaan la yidhaahdo waa layna dhegaysanaya inu iska ilaalino aan iska ilaalin waa la dhegaysanaya oo laga yaabo inuuba wakti dhow hadduu saa ku socdo inuu kontrabaan noqdo wax khatar ah oo in la soo qaado ay maarata xasaasiyad leedahay muslimiinta iyadan waxba loola hadhin ayaa haddana waxaa laga rabaa xitaa inaanay ohan odhan karin war hal la isdifaaca waxa la iska dhiciyo saana la ysu dhaamo waad arkaysaa wax ciraaq ka soconaya waxaa afghanistan ka jira yacni ayaama dhoweyto china waxaa ka dhacay xoogay mudaharaado iyo qolqolotooyin baa ka dhacay niman meeshaa ku nool oo burism inay buri inayna dadkaa sinaamta caabudo ahayn baan filayaa ayaa waxay u dagaalamayeen ama u mudaharaadayeen xoogay codadays cadaadisaana lagu hayaa aan xorriyaddayada diimeed aan helno gaal oo dhan baa la qayrisay jinana gobollo dhan oo muslimiin leeyihiin baa ku maqan oo dadka ku noolee muslimiinta ah diintooda iyo maaragtay allahuma mustacaan islaamnimadoo toonna aan loo ogolayn gumaysi ku hoos nool oo gaalkaa mulxidka ay haystaa cid ka hadlaysaa ma jirto isagu hadduu in yaroo mudaharaada sameeyo waa terrorist waa irhaabi wey waa argagixiso khatar markaasaa laga yaaba xataa qaar muslimiinihi inay markay idaacadaha dhegaystaan yidhahdaan dee muslimiintu iyaga laftooda maxay rabshada u wadaan qaar ba waxay ku odhanayaan meel kasta muslimkii baa ka dagaalamaya maxay muslimiintu dhib iyo rabsho u wadaan war muslimkuma isagaa meel kasta dhib ka wada maysa isagaa dhibaato lagu wadaa meelaha dagaalada iyo dhibaatadu ka socdaan toloma washington iyo stockholm iyo london iyo baris iyo miyaa oo dadka dhimanaya ma british iyo swedish mathalan iyo maraykan iyo spanish miyaa mise tolo meelaha dagaaladu ka socdaan waa baqdad iyo kabul iyo muqdisho iyo wax la mid a oo ka dhimanaya waa yani maaragtay ciraaqi iyo afghanistani iyo soomali iyo wax la mid a yaa dhibaatada iyo markaa too rabshada wada waxaan u malanaya arrinkaas inuu arrin si waadixa u muuqanaya saa darteed marka walaalayaal waa inaan ogaana inaynan caalamulislaami ka duwanayn waxa caalamulislaami ka socda ayaa maaragtay soomaaliduna marka ay ka yihiin qeyb un ay ka yihiin lagana yaababa yani dacfiga muslimiinta galay iyo tamar darrida gashay inay markaa gaalada ku dhiiri geliso wax ay markaa ku fakeri jireen waayo hore inay markaa hadda xaqiijiyaan waad la socotaan baan u malaynayaa ninkii la odhan jiray xayle salaase kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii markii isagii ay islaynayeen nimankii la yidhahdo talyaanigu ayuu ciidamadiisa u khudbeeyey khudbadihii uu ugu khudbeeyey qaar ka mid ah waxaa ka mid ahaa inuu yidhi xiinamaa nanjaxu fi lxarbi wa naxnu muctasimuuna bikalimati illaah nukaafi'u aljeysha bialaraadi asoomaaliya alati yaxtaluha aliitaliyuun waaleritariya marka ciidankeennu adkaaday wir haddaad adkaataan dhulkaa soomaaliyeeda talyaanigu haysto oo koonfurta soomaaliya iyo eritereya ayaan idiin siin doonaa buu yidhi jaa-iso idiin siin doonaa marka waxay ahayd wuxuunu maaragtay khayaali isaga eg oo uu ku fakerayey oo yacni waxa weeye maaragtay jeclaysanay dadkiisana ku dhiirigelinay laakiin maanta xaqiiqo isu bedeli kara ka joogaa maanta uu maaragtay isu tusin karo inuu warkaasi hirgeli karo wuxuu kaloo yidhi ninka xayle salaase kun iyo sagaal boqol koob iyo afartankii isagoo ka hadlaya baarlamaan kusheegiisa wuxuu yidhi yacni maaragtay soo lama socotaan buu yidhi in dhulkeenni weli qaar maqan yahi ji'tu waxaan idinku imi buu yidhi haddaad baarlamaanka tihiin oo aan haddana idiin sheegaya liaxmii istiqlaaliyata watanii in aan yacni ilaaliyo waddankayga iyo maaragtay xornimadiisa waddankaasoo waladii eritereya wa banaadir juzun minhu waddankaasoo banaadir iyo eritereya ay yihiin qayb ka mida waddankaan ilaashanaya haddaanahay xile salaase fa shucuubu hadihi almanaatiq sayaciishuuna bacda hada alyawmi taxta alcalam alathiyoobi muwaatiniin waa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo afartankii hadda kadib buu yidhi shucuubta meelaha ku nool banaadir iyo eritereya ku nooli waxay ahaan doonaan buu yidhi maanta laga bilaabo dad muwaadiniin ah oo calanka etoobiya ku hoos nool iyagoo muwaadiniina markaas waxaynu odhan karnaa waxay ka ahayd iska riyo iyo iska jeclaysi iyo malaa istaraatiijiyad uu rabay inuu dejisto laakiin maanta waxaa laga yaabaa inay isu bedeli karto xaqiiqo iyo dhab inay isu bedeli karto oo wixii markaa lagu haminayey ay markaa noqon karaan wax maaragtay camalba isu bedela camalba wax isu bedela arrimahaasi marka walaalayaal waxay inaga saaciidayaan inaga kaalmaynayaan inaynu markaa fahamno cadowgaa markaa see ula tacaamulaynaa see ula tacaamulaynaa yacni waxa weeye maaragtay ma iska dhicinaynaa ma isu dhiibaynaa ma meel dhexaynu arrinta ka qabanaynaa ma u kala qaybsamaynaa see yeelaynaa markuu cadowgaas inala tacaamulayo wuxuu kuula tacaamulayaa inaad soomaali tahay muslima bes xaggaad ka soo jeedaa iyo xaggaad ka timiya maxaad haytoonna isaga qaamuuskiisaba uguma jirto see ula tacaamulaynaa marka qodobkaa wey qodobka muxaadarada ku saabsan tahay haddi alla ka dhiga insha allahu tacala saddex qaybood baan noo kala saaray waxaynu ula tacaamulaynaa marka koowaad arrinka muhimka ana ah ee aan habay yaraata ee la-aantii waxba aanay hirgeli karin waxaasi wuxuu doonaba ha noqdee in badanna culimmadu ka hadasho muxaadaro khaasu anaba aan filayo muctamarka inay ka dhacday taqwiyatu safi daakhili safkan hoose horta marka hore in la hagaajiyo inta aan cadowga indhaha lagu fiirinin aan isaga la eegin horta inaad adigu isfiiriso adigu dib isu eegto maanta haddaad damacdo adigoo bani aadama inaad qof la dagaalanto keligaa ah yacni waxaa laga yaabaa inaad tadriibaad usii samayso aad tiraado horta bal adigu qofkaa talo see isaga dhicin kartaa maxaa kugu saacidi kara seebaa maaragtay arrinkaagu noqon karaa safka daakhiliga horta in la hagaajiyo seebaa lagu hagaajinaya safka daakhiligaa waxaa lagu hagaajinaya mar koowaad cilmi iyo aqoon baa lagu hagaajinaya ummad aan cilmi iyo aqoon lahayni meel la gaari kari mayso xataa inay cadow leedahay ma fahmi karto xataa inay cadow leedahay ma garan karto bal waxaa laga yaabaa iyadu inayba isu aragto inay cadow isu tahy sida maanta soomaalidu mushkiladeedu ay tahay iyadiibaa isu aragtay inay cadow isu tahay inay cadow kale leedahayba isuma aragto qofka masaa'ilka caynkaasa ka hadlana waxaa laga yaabaa in loo arko inuu yahay nin waxyaalahaan loo bahnayn ka hadlay dadka qaarkood inay u arkaan ama waxyaala xasaasiyo in la iska daayo ay mudan tahay oo la iska dhaafo ummadda waa in ciddii wax garanaysaa ay waxay garanayso ku biirisaa adduun iyo aakhira wuxuu doona ha noqdee oo ummadda jahliga laga saaro qodobka labaadi waa in meesha iimaan jiro safka daakhiliga waa in iimaan lagu xoojiyo muslimiin baynu naha waxaynu gargaar heli karnaa marka aynu iimaan leenahay aladiina in makannaahum fi اlardi aqaamuu الصalaata waatawu الzakaata waamaruu biاlmacruufi wanahaw can اlmunkari walilahi caaqibaة اlumuur muslimka ilaahay u gargaaraya waa muslim shuruud gaara leh in tansuru llaha yansurkum mas'aladu ma aha inaad intaad qori qaadato xabad ridda keliya aad ku adkaanayso maya taa keliya ma ah waa in iimaan jiraa waa in cabsi ilaahay jirtaa subxaanahu wa tacaala nebiga ilaahay muxuu ku yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha annabiyu ittaqi illaaha walaa tudici alkaafiriina waalmunaafiqiin waxaa kaloo lagu yidhi nebiga kanow ilaahay ka cabso oo jaahidu alkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim iimaanka iyo taqwada iyo jihaadku ma kala hadhi karaan ummad le waa jihaadaynaa oo xaq baan u diriraynaa oo ilaahay diintiisaanu inaanu kor yeelno u dagaalamayn macaasi iyo dunuubna ku dhex jirta iimaankeedu aanu saxsanayn dee ilaahay subxaana wa tacaala waa arkaya rabbi waa arkaya subxaana wa tacaala gargaarkii hiilka ilahay markaa ma helayaan waa in marka horta ilaahay laga boqo oo iimaan saxa lala yimaado marka saddexaad qodobka saddexaad ee safka daakhiligaa lagu xoojin karaa waxa uu yahay yacni maaragtay in markaa lala yimaado waxa maaragtay culimmadu ay ku sheegaan takaatuf inay ummaddu iyadu isu diirnixi karto yacni inay ummaddu isu diirnixi karto oo yacni ay isweheshan karto oo walaalo noqon karto nebiga calayhi isalaatu wassalaam maalin baa magaalada madiina sanqadh iyo qayla yeedhay madiina oo magaaladii nebiga calayhi isalaatu wassalaam markaasa dadkii soo wada baxeen ilaan waa magaalo ka wada dhaxaysa nebigaa markaa qof soo baxa ugu horreeyey calayhi isalaatu wassalaam saxaabadii wada ordaysaa markaa meeshay soo maaragtay yimid markaasaa nebigu yidhi waxba dhibaatayii ma jiraane iska laabta dadku waa inay sidaa yihiin markay qaylo soo yeedho waa inay qayladaasi ay dareen isku mida ka wada qaadi karaan laakiin marka qayla soo yeedho haddii qof kastaaba dareen khaasa keliya markaa waxa weeye dee ummaddaasi ma gargaa gargaar ilahay heli mayso subxaana wa tacaala ikhwaannimadii iyo walaalnimadii hadday meesha ka baxdo gargaar markaa meesha ma imanayo sida loogu dadaalayo in cadowga xabad lagu fiiqo sidaasi la midana waa in loogu dadaalo in iimaanka la xoojiyo in ummadda cilmi lagu tarbiyadeeyo in walaalnimadii ay meesha ka muuqato saddexdaa qodobi haddaanay jirin oo safka daakhiliga ah khuseeya wax aad yacni maaragtay aada cadowgaaga inaad tiraahdo waan isagii baan iska dhicin oo isagii baan u banbixi waxa badan tari mayso waxaa laga yaabaa inaad ayaamo aada wax tuurtuurto laakiin aakhirka waxay ku dambaynaysaa inaad iska daasho mar haddaan ilahayna kuu hielinayn subxaana wa tacaala kii aad garabsan lahaydna aada isagiina laadahay cilmi iyo ufuq waasacana aadan haysanin markaa waxaad khatar ugu jirtaa markaa inaad iska jabto waana mashaakilka maanta caalamulislaam muslimiinta haysta wey sinaac iyo dagaal baa lagu jira waxaad arkaysa kashmiir baa waxaa laga dagaalamaya intaas baa lagu leeyahy inna waa dagaalamaysaa inna xoolaheeday dhaqanaysa inna waad dagaalamaysaa inna xoolaheeday dhaqanaysaa inna waad dagaalamaysaa inna dowladda hindiyayba ka mid oo jeish iyo ciidan u tahay wasiiro iyo maaragtay barasaabya u tahay wa kaas shakliga caynkaasi marka haddii uu ummadda soomaaliyeed isna uu ku soo laabto oo caalamulislaami ashkaasha ka jirta qaar ka mid ah marka waxa weeye waxay uun iska noqonaysaa qadiyad shabahda qadaayaadka caalamulislaami ka jira oo meeshaa dhibaatun baa ka jirta inay weligeed socoto laakiin markaan xal rasmi ah aan markaa laga gaadhin qodobka labaad ay cadowga see ula tacaamulnaa ah marka safka daakhiliga in la xoojiyo laga gudbo waa in la fahmo walaalayaal muxuu cadowgani raadinaya waxa uu doonaya waa maxay waa mashaakilka maanta soomaaliya isku khilaafsanta maxay raadinayaan talo xabashada iyo etoobiyaanka waxay rabaan waa maxay waxaa laga yaabaa mid inuu yidhaahdo dowladday xoojinayaan dowladdan laleeyahay dowlad baa jirta ay xoojinayaan qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maya wadankii bay dejinayaan oo maaragtay maslaxad iyo dan bay ka dhalinayaan qaar waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan maya islaamkii bay rabaan oo maaragtay muslimiintii bay kusoo duuleen qaar waxaa laga yaaba inay maya qabiil gaarayba rabaan oo si gaaray qabiil gaara u dhibaataynayaanoo etoobiyaanki waxayba ka mid yihiin mushkiladii soomaalida ka dhex jirtay ee qabailka isleynayay unbay qabiil ka mida iyana yihiin ninba waxaa laga yaabaa inuu meel la aado haddii aan tasawur saxa laga haysan cadowgani muxuu kaa rabaana sidii loo waajiyi lahaa markaa waa khaldamaysa oo qof kastaa markaa fikradda uu ka qaato markaa wax ku asalaynay su-aashu waxay tahay yaa loo daynayaa cadowgani talo waxa uu rabo yaa ka ijtihaadaya oo markaa caddayn kara ma dimuqraadiyad baa inta layna dhex dhigaa qof kastaa suu doono ka yeelayaa mise maya talo masaladaa dad gaaraa iskaleh masaladaa dad gaaraa iskaleh dadka ahlu cilmigaana iskaleh iyagaa loo daynaya dadka ahlu cilmiga ee ilaahay diintiisa garanaya subxaana wa tacaala iyagaa loo daynaya iyagaa markaa caddaynaya cadowgan maqaasida u dagaalamaya wuxuu rabaa waa maxay waxa uu rabaa waa maxay iyagaa markaa loo daynaya iyagaa ilahay diin diintiisa ilahay diinta alle garanaya subxaanahu wa tacaala qodobkaas waxba kusii tigaali maayo qodobka saddexaadii wuxuu noqonayaa cadowga sida loola tacaamulaya istikhdaamu wasaa'ili dafci sidii cadow la isaga difaaci lahaa oo dhan markaa in la isticmaalo wasiilo kasta oo suurtagala markaa in la isticmaalo saa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ama dadka muslimiinta waxaa loo ogolaaday cadow hadduu ku soo duulo oo dhulkooda ugu yimaado dee markaa inay iska dhiciyaan udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir kuwa maaragtay lala dagaalamayo ee mu'miniinta ee muslimiinta ee lala dagaalamayo ilaahay wuxuu u ogolaaday baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala inay dagaalamaan inay dagaalamaan baa ilaahay u ogolaaday in loo gargaarana ilaahay subxaana wa tacaala waa awoodaa kuwaasi waa kuwee alladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah waa kuwii guryahooda laga soo saaray iyadoo wax maaragtay ay wataan iyo dhibaato ay geysteen toonna aanay jirin dhulkii ay deganaayeen laga qixiyo laga saaray dhulka ay deganaayeen laga qixiyey oo markaa laga saaray wuxuu kaloo rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu in allaha laa yuxibu almuctadiin war kuwa idinla dagaalamaya gaalada ah la dagaalama idinna baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala kuwa idinla dagaalamaya gaalada ah la dagaalama baa ilaah yidhi subxaanahu caza wajal saa darteed marka walaalayaal yacni waxa weeye wasaylo kastoo bannaan oo dagaalku ugu sarreeyo in markaa la isticmaalo oo maaragtay allahu mustacaan la adeegsado ayaa markaa ka mid ah waxyaalaha marka loo baahanya cadowga in lagula tacaamulo saa darteed ayaa culimmada muslimiintu waxay ku kulansan yihiin oo cidna aanay isku khilaafsanayn gaal haddii islaam ku soo duulo markaa inuu iska difaaca inuu waajib yahay masaladaasina waa masaa-isha loo baahanya culimmadu inay aada u caddeeyaan gaal haddii islaam ku soo duulo waa mabaadida la rabo inay raasukhdo gaal haddii islaam ku soo duulo in markaa islaamkaas isdifaaca oo shay waajibowy qof kastoo islaamana markaa waajib bay ku tahay saa darteed baa shaykhulislaam ibnu taymiyata raximah allahu tacaala waxa uu leeyahy wa ama qitaalu dafci wa huwa ashaddu anwaaci dafci saa'ili can alxurmati waaddiin fa huwa waajibun ijmacan faalcaduwu saa'il aladi yufsid addiina waaddunya laa shaya awjaba bacda aliimaani min dafcihi falaa yushtaradu lahu sharطu bal yudfacu bixasab alimkaan gaal soo duulay oo diin iyo adduunyo toonna aan baaqi yeelaynin wuxuu reebayaa aanay jirinini waa waajibaadka ka ugu sarreeya marka laga reebo iimaanka ilaahay la rumeeye kadib subxaanahu wa tacaala wax shardi uu leeyahayna ma leh wax shardi uu leeyahayna ma leh wuxuu kaloo leeyahay shaykhulislaam ibnu teymiya raximah اllah إida dakla alcaduwu bilaad alislaami falaa rayba anahu yajibu dafcuhu cala alaqrabi faاlaqrab id bilaad اlislaami kuluha bimansilati اlbaladi اlwaaxid falsafadda iyo siyaasadda soomaalida ku dhex jirta iyo turahaadka iyo qabyaaladda iyo hebel waxaasuu doonayaa iyo ree hebel waxaasay rabaan iyo waxaa marka laga baxo sharciga iyo ilaahay diintii subxaanahu caza wajal siday sheegayso inu inagu sheegaynaa siday tilmaamayso yunbaa inaga xili naga saaray inaan sheegno wuxuu leeyahay shekhulislaam ibn taymiya raximahullah cadow haddii uu dhul islaam soo galo shaki markaa kuma jiro cadowgaa in la iska celiyaa inay waajib ku tahay dadkaa muslimiinta ah sida ay cadowgaa ugu kala dhow yihiin cadowgaas sida ay markaa ugu kala dhow yihiin aqwaasha culimmada laga soo guuriyey ee tilmaamaysa gaalada iska dhicinteedu inay tahay waajib laa yucaddu walaa yuxsaa cid dood ka keeni kartaale ma jirta baan filaya nin maanta cilmi sheeganaya ole sheekh ba ama diinta ilaahay baan wax ka garanaya oo dood ka keeni karaa ma jiro gaal soo duulay islaam ha iska celiyo inuu waajib yahay laakiin waxaa laga yaaba in doodda meelo kale ka dhalato meelo kale laga yaaba in wax laga soo saar saaro laakiin gaal soo duulay islaam ha iska celiyo inuu waajib yahay cidina dood ka- ka keeni maysaan filaya insha allahu tacaala sidaa darteed bay culimmada ku ijmaaceen ibnu catiya raximahullah ayaa waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi aladi istaqara calayhi alijmaac ana aljihaada cala kulli ummati muxamedin sala allahu alayh wasalam fardu kifaaya faida qaama bihi man qaama min almuslimiina saqطa can ilbaqiin ila an yanzila alcaduwu bisaaxati alislaami fahuwa xiinaidin fardu cayn jihaadku marka ay ummadda muslimiin tahay iyada aan lagu soo duulaynin markaa fardulkifaayu ku yihi haddii lagu soo duulona fardulcayn buu ku yihi waana sida lagu ijmacsan yahay buu yidhi muslimiinta o dhan bay ku kulansan yihiin muslimiinta uu sheekhu ka sheekaynaya dee waa muslimiin aan gaalada ka cabsanaynin weeye waa muslimiin iimaankoodu baaqi u yahay weeye waa muslimiin aan islahayn maraykanka idin dhegaysanaya talow miyaa waa muslimiin aan xasaasiyad qabiil iyo ree hebele ree banu callaan iyo ree banu fulantoonna aanay ku jirin muslimiinta laga sheekeynaya muslimiinta caynkaasa wey saa darteed marka waxba aada ugu sii tiigaali maayo waxa ay culimmadu ka yidhaahdeen yacni waxa weeye maaragtay gaal hadduu soo duulo marka in la iska dhicinayo kaasi marka waa qodob wasaa'isha dafciga sida cadow la isaga dhiciyo oo in aad seeftaada ula tagtaa ay ugu sarrayso in markaa la isticmaalo taa marka waxaa barbar socota walaalayaal cadowga iska dhicintiisa iyo jihaadka iyo gaalka in maaragtay seef iyo qor iyo xabad loola tagaay keliyihii kaafi ma aha keliyihii kuma filna intaa keliyihii kuma filna waxay u baahan tahay cilmi ee jihaadku inuu ku dhisan yahay cilmi ku dhisan yahay inuu xikmad ku dhisan yahay yacni waxa weye maaragtay jihaadka laftiisu marka inaanu noqonin dagaalkii soomaalidu iska caadaysatay ee meeluu u socday isaga laftiisa aan la garanayn dagaalkii soomaalidu iska cadaystay xabadun ha la iska rido oo maaragtay tan iyo intii kacaankii koob iyo labaatankii oktoobar uu dhashay tan iyo waagaas uun dagaal inta badan lagu jiray oo bimacnaa haddii la isweydiiyo or maxaa loogu jiray xitaa aan wax badan laga sharxi karay laga fahmi karaynin ilamaa iyo maanta jihaadkii laftii sharciga ahaa ee diinta ahala inuu kaa un ka- la mid noqdo isna looma baahna walaalayaal waxaa loo baahan yahay inuu maqaasid xaqiijinayo waxaa loo baahan yahay inuu arkaantii sharcigaad ku taagan yahay waxaa loo baahan yahay inuu cilmi ku aasaasan yahay waxaa loo baahan yahay inuu maaragtay allahu mustacaan ee ummadda islaamka jamcin karo oo kulmin karo waxaa loo baahan yahay waa dirwatu sanaami lislaam waa islaamka meeshii ugu sarraysay wey waa baarkii ugu sarraysay wey saa darteed marka kaafi ma aha muxuu marka jihaadkaasi u baahan yahay jihaadkaasi wuxuu u baahan yahay saddex qodob oo asaasiya oo muhima saddex qodob oo asaasiya oo muhima waxaan filayaa cadowga in la iska dhiciyo sababkii ama wasiilada la isaga dhicin karaaba ee inaga maaragtay dhicin kartay cadowga inaga dulqaadi kartaba aynu isticmaalno inaynu masalada halkaa iska dhignay laakiin maxay u baahan tahay wasaa'ishaasi waxay u baahan tahay waa maxay oo la-aanteed aanay markaa suurtagal ahayn waxay u baahan tahay waxa weeye saddexdii qodob aynu hore usoo sheegnay inay jirto luxma iyo takaatuf inuu jiro in yacni waxa weye maaragtay ummaddu ay u midaysantah inay ummaddu u midaysan tahay inay ummaddu u kulansan tahay inay ummaddu maaragtay allahuma mustacaane ka wada qayb qaadanayso waa qodob qodobka labaad inuu cilmi ku aasaasan yahay cilmi inuu ku aasaasan yahay qodobka saddexaad iimaan inuu ku aasaasan yahay iimaan inuu ku aasaasan yahay cabsi ilaahay inuu ku aasaasan yahay subxaanahu wa tacaala markaasaa maaragtay geedkiisu uu midho dhali karaya geedkiisu markaasuu midho dhali karaya laakiin haddaanu cilmina ku aasaasnayn ama iimaanana ku aasaasnayn ama khilaafaad iyo shaqaqaad iyo khilaafaad uu maaragtay allahuma mustacaan salka ku hayo midho dhali kari maayo midho ma dhali karo saa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa iyagoo dagaal ku jira walaa tanaasacuu fatafshaluu fa'daa waxay culimmadu ku sheegaan faa'u lfujaa'iya war ha doodina oo ha murmina oo isla markaaba marka aad fashilantaan haddii aanu iimaan jirinna iimaan iyo cabsi ilaahay haddii aanay jirinna haddee waxa weeye maaragtay dee maba jiri karayo yacni maaragtay jihaad sixii ma jiri karo sidaa darteed cilmiguna isna waa la mid waxaan walaalayaal waxaan filaya inaduna way dhici doontaa mawduuca kan anugu aad wax badan uga fogeyntaan filayo waxaa loo baahan yahay oan muxaadarada kusoo khulaasaynayaa laba qodob oo asaasiyahoo muhima qodobka koowaad in la fahmo walaalayaal cadowga kan in la fahmo oo soomaaliya isla garato war waxa kale cadow inuu yahay ilaahay subxaana wa tacala oo cadow soomaaliyeed inuu yahay cadow islaam inuu yahay marka labaadna cadowgaas inaad iska dhiciso mooye si kale inaanu kaaga tegi karayn inaad iska dhiciso oo aad iska dafciso mooye si kale inaanu kaaga tegi karayn haddii kale waxaynu uga tegaynaa ajiyaasheenna iyo kuwa aynu dhalayno waxaynu uga tegaynaa culays aanay qaadi karaynin barrito culays barrito aanay taxamuli karin oo aanay qaadi karaynin ayaynu markaa uga tegaynaa ilaahay subxaanahu caza wajal waxaan ka baryayaa inuu kelmadeenna ka dhigo kelima khaalisa liwajhi kelimadayna ina wada anfacda inuu ka dhigo ayaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu caza wajalla kelimad muslimiinta wax u tarta qulubtooda isu keenta ka xaqa ku taagan xaqnimadiisa usii caddaysa ka mutaradidka ah ee weli isle maaragtay lugna baqa lugna faras ugu jooga dhiiri gelisa inuu ilaahay ka dhigo subxaanahu caza wajalla ka shubahaadka iyo ay ka buuxaanna shubahaadkaas ka maaragtay allahuma mustacaan qalbigiisa ka nadiifisa hada wallahu aclam wacla billahi towfiiq wajazakum allahu khayran wasalaamu lah calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu
jazahu llahu khayr aljaza alakh sheekh cabdiraxmaan sida kooban uu noogu waadixiyey mowduucii ciwaankiisa u ahaa weerarada dibadda iyo waxay nagala gudboon waxaan rabaa biidni illaahi subxaana wa tacaala dhowr su-aalood oo kooban inaan soo qaato maadaama waqtigu iska yaryahay oo toos aan u geli doono biidni illahi subxaana wa tacaala nadwadii ee nagu xigto saa-iilkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaal ilaahay dartiis baan kuu jeclahay sida kooban aad u waadixisana ilaahay subxaana wa tacaala allah ka abaalmariyo sida aad ku tilmaamtay dagaalka u dhexeeya soomaalida xabashidu wuxuu ku dhisan yahay diin laakiin marka aan fiiriyo waaqica maanta dadka ay ku sugan yihiin dadka ka soo horjeeda xabashidu waa kala qayqaybsan yihiin qayb waxay uga soo horjeedaan qabiil qolooyinkii ahlu diinkana ilaa iyo saddex qaybood sida aan jaraadyada ka aqriya bay u kala jajabeen qolo ah maxaakimta islaamka asmara qolo al-shabaab ah qolo la yidhaahda jiis marka sideebaa intaasoo dhan laysugu keeni karaa looguna sheegi karaa inuu dagaalkaani diin yahay ee safkiina mideeye lagu odhan karaa
bismi llahi raxmaan raxiim marka koowaad walaalka waxaan leeyahy axabaka allahu aladii axbabtana liajlihi insha allahu intaa kadib waa dee duruuf adag weye runtii duruufta ay soomaaliya maanta ku jirto duruuf runtii istitnaa'iho dhib badanoo adag weye shaki male aniga in yaroo shakiya igagama jiro oo una malayn maayo in badanoo muslimiinta ka mid ihi soomaaliyeed inuu dood iyo muran ay ka qabaan in dagaalku dagaal diineed yahay oo wax kastaba ha lagu soo gabaday aasaaskiisu inuu diin yahy colaadda maanta geeska afrika ka taagani innagoo keliyana ma ahe ummaddii islaamka ahed ormad ahayd meeday inagad innaga inaga tirada badnayd dowladna looma ogola dhulna looma ogola eriteria markay muslimiintu isxoreeyeen gaal waxaa loo dhiibay yacni maaragtay aan aqaliye ka ah yaa layidhi u tala adigoo muslimiinta halkaa ku nool adiguna kuwaa kama duwanid canfarta kama duwanid oramada kama duwanid muslimiinta eriteria ku nool kama duwanid yacni waxa weeye maaragtay soomaalidaa soomaali galbeed ku nool kama duwanid kuwaasun baad la mid tahay saa darteed adiga in si gaara gaalka dhibaatada intaa leeg muslimiinta ku haya walaalaha ahi uu si gaara kuula dhaqmo oo idhahdo kani waa ka duwan yahay oo qaacido gaaraan kula dhaqmeeya oo yani waxa weeye maaragtay waxbaan u hagaajinaya taasi waxaan filayaa in qof kastoo caqligiisu fayow yahay oo muslim ihi fahmi karo garan karo iskhilkhilaafkaasna de ilahay waxaan uga baryaynaa dadkan khilaafka ilahay ka suuliyo wax kaleanu qabano kolle an waxaan qabto garan maayo shakhsiyan ilahay baan u baryaynaa subxaana wa tacala ilahay khilaafka ka suuliyo waxay u dagaalamayaan hadduu mid yahay hadafkooduna isku mid yahay wasiiladooduna isku mid tahay waxay isku khilaafaan meesha ma yaala dee inay iswaafaqaan ilahay baan uga baryaynaa in ilahay khilaaf ka suuliyo ciddii dee aan liicilaayi kalimati illaahi u dagaalamaynaa way iska fashilmayaan kuwaas kuwaas kutashi male laakiin kuwa kutashigal ahi waxay tahay kuwa ilahay dartii u dagaalamaya kuwaas weye kuwa muslimiintu ay qalbiga uga ducaynayaan muslimiinta ilahi ha u gargaara insha allahu tacala